جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa isniin shan iyo tobanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta toddobiyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga cabsi xooggan ayaa soo wajahda jamaacada mid ka mid a masaajidda ku yaala dalka maraykanka kadib markii fariimahan jabaad ah ay oga timid kooxa gaale xagjiriin ah oo islaam naceebka ku fogaaday xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda silibiyadda ee kenya ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridara soomaaliya wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay qudaadda maxkamadaha ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada munaasabad lagu sagoontinayo dufca cusub oo ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xaafadda bukhriyey ee magaalada baydhabo sidoo kale baay waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta toddobiyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال فيها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما waa qaybta toban iyo toddobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix kaasoo lagu soo bandhigay saka qaybin maktabka sakawacadka uu ka sameeyey deegaanka bisircadde ee wilaayada islaamiga ah ee baayi waxaa halkaas loo qeybiyey xoolaha nuucyadooda kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dadyow fara badan oo foqara iyo masaakiin ahaa
مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكي qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay saka qaybinta laga sameeyey deegaanka bisircadde ayaa ka soo muuqanaya filimka kuwaasoo cabiraya dareenkooda Haa, ibraahim yarow ibraahim tagadabaylka samaayni walaayada ilaahay marshay jiraaxu zakawaate qiibi anna gayr oo gaal ah ya i tooste ma inka docaaya ni ilaahay wiin waaxid kaha ilaahay ku tuwa ni gaalada ilaahay ibi دينا أخي في الله سر في سعيدة مع الحسن كيك الحمد لله فلله كريم ساعتنا ساعة اليوم الفرح واي توادنا نيك قيب يا هاي نصيبك الحمد الشكر فلله كريم ديف غير يقصو توسي جاهدين إلهي هأوكال ماي دون إلهي هكجبي الحمد لله فلله كريم ما أنت في حديد وناك سنتحي الحمد لله خفيفا waa aadan cusmaan buur cali qobladiisii walaayada islaamka sharneef oo zakaro ah alxamdulilah
alxamdulilah ilaahay maxaad iskalama jeeliyaa dareenkay walaalaha mujaahidiinta ina aduunka dhabow ama alla iyo roogagna kole amnigoba kusuuganya meeli xatan dhimanna ilaahay deg ah gargaar sii gacanta midigtay kuqaba filimkan ayaa qayb ka noqonaya aflaamta uu kanaalka kataa'ib alakbaariya ku soo bandhigo mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ee wilaayaadka islaamiga جزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
cabsi xooggan ayaa soo wajahda jamaacada mid ka mid a masaajidda ku yaala dalka maraykanka kadib markii fariimahan jabaadaha ay uga timid kooxa gaala xagjariina oo islaam naceebka ku fogaaday yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee ka tirsan gobolka minnesota ayaa sheegaya in cabsi xooggan ay soo wajahday jaamacadda masjidka abubakar sidiiq iyo arday kumanaan ah oo wax ka dhigta madaariista qur-aanka kariimka iyo xarumo kale oo waxbarasho oo ku yaala masjidkaasi cabsidaasi oo ku aadan fariimahan dadaad ah oo kaga imaanaya kooxa gaalo xagjiriin ah oo islaam naceebku ku fogaaday maamulka masjidkaasi iyo sidoo kale sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah imaamka masjidkaasi oo dhankooda warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in booliiska minneabolis ay kusoo wargeliyeen inay jiraan fariimahan dadaad ah oo ka dhan ah jaamacadda masjidka iyo ardayda madaariista kala duwan ee masjidkaasi waxay sheegeen in cabsida jirta awgeed sabtidii iyo maalintii axadda ee shalay ahayd la hakiyey duruusta dugsiyada qur-aanka maraakista macaahidda iyo sidoo kale jaamacadda ku taalla masjidka jaamacadda masjidkaasina lagu wargeliyey inay muujiyaan feejignaan dheeri ah xalay fiidnimadii salaada cish kadib markii laga baxayey baa waaxda booliiska iyo amniga oo wada socda ee gobolka minnesota gaar ahaan xaafadda minneabolis ayaa noo yimi waxay nagu wargeliyeen inay hayaan handadaado ku wajahan si gaara masaajidkan maalinta maanta ah in dad ay damacsan yihiin kuwaasoo ka muujiyey qeybo ka mida social media platformska inay raadadkaas ku daba jiraan marka sidaasay wax u dhaceen maanta oo sabti ah iyo berrio axad waa dad aada u fara badan oo laba kun gaaraya wax ku barta marka dadkii in loo sheego oo la yidhaahdo la baajiyo horta duruustii iyo dugsiyadii iyo xataa jaamacada lagu dhigaa iyo machadkii iyo waxoo dhan wixii socday oo dhan masaajidka marka markaska ugu weynaa waaye north america marka dadkii in layidhaaha jooga inta waxaan maaragtay laga hubinayo laynta marsaas qof la isaga furo america dadkoo dhan hubay haystaan qof aan hub haysan ma jiro annaga waxaan sameynaa insha alla salaadaha la tukanaya wixii kaloo activitisa weekendhiga ahaa oo ardaydii waxbaranaysay iyo maxadkii iyo jaamacaddii iyo kulli waa fasaxayna waa la tukanaya marka la tukadana salaada waa laga baxaya weekendhiga ardaydii dhiganayso faraha badnayd oo weekendhiga wax ku dhiganaysayna weekendhigan waa fasax waay magaalada minneabolis ee ka tirsan gobolka minnesota ayaa ay soomaalidu ku badan tahay waxaa weeraro ka geysta kooxa xagjiriin ah kuwaasi oo dhowr jeer gubay masaajid ay muslimiintu leeyihiin oo ku yaala magaalooyinka kala duwan ee gobolkaasi mahadsanid yaasir xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda silibiyadda ee kenya ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan murtid faarax macalin dawaare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka dowladda silibiyadda kenya ayaa weerar afkah ku qaaday madaxa kooxda riddada murtid xasan sheekh maxamuud gurgurte wuxuu ku eedeeyey inuu wax isdabamarin badan faraha kula jiro isagoo intaa ku diray in murtid gurgurte uu xilligan dhex muquranayo fashilo siyaasadeed oo israacraacay xasan ma rabo qaran soomaali ahoo dhisan oo nidaamsan oo kala dambayn leh oo maya wax yaroo asaga uu wadanihiisa ku gutuu rabaa waxuu ka tegaya malaha wuu xaabqaadaya xaabqaad oo garan sooma wuu xaabqaadaya nin qabuurihii iyo shaqooyinkii iyo meel kasta iyo halkan iyo war meeshii ay laba doolar lagu sheega waxaan warka ku haynaa inuu iska dhex ordahayo oo iimaanka alla ka qaaday marka waa dhimaya dowladda kenya waxay ku tiri soo celi ciidanka ka soo qaad meesha oo weliba waa lala hadlo waxaa la yidhi madaxweynaha ku yidhi dhibaan ugu keenina axmed kana asagana waa lala hadlo waxaa la yidhi soo celi ciidanka wuu soo celiyey ciidankiisi markii hore laakiin kan bedelku celin lahaa wuu kusoo ku soo daabulay oo kuwo kaloo fara badan buu kusoo koray waxa uu tilmaamay in xasan sheekh dantiisa keliya ay u caddahay wax uu ka tegay in aysan jirin oo xataa qabuurihii ka badbaadi waayeen murtid faarax maclin ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in xasan garguurte iyo axmed madoobe ay ku howlan yihiin inay u kala yeertaan dowlado uu sheegay inay yihiin cadowga soomaaliyeed marka hadda cadow cadow kasta oo soomaali oo necba soomaali oo aanan wanaag soomaali waxba ku falaynin yay u kala yay u kala ordahayaan oo nin kasta da- da- xataa kan maalin dhaweyta markuu imaanayay caruushu imaanayay ee, madaxweynaha kenya wuxuu ku yidhi na- na- na heshiisii anigii iyo ninkii abiy ahaa na heshiisii markii uu lahaa dan soomaali ee, ee, ya- yo- yaa ka muuqata abiy ma aheena tan un garab ha kaaga noqduu lahaa marka d- wax- xisaabtankan xasan baa meel dhow oo hoose oo yar oo macnaha aan lahayn xubnimada iga helin bay daa kalmehen iyagana waxay xisaabtameen waxay dhaheen maya dhulkan ma helin karno oo kolley waxay istuseen inay dan ugu jirto iyaga in maaragtay ay ay meeshan ay waxweyn iska bedelin hadda hadalka murtad faarax macalin ayaa ku soo aadaya iyadoo la ogyahay in murtad xasan gurgurte oo uu ku soo fashilmay xamladii uu ku soo qaaday dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah taasoo ciidamo boqolaal ah looga dilay gaadiid aad u fara badan iyo hub kala duwanna looga qaniimaystay islamarkaana weerarka uu ku qaaday murtad axmed madoobe fashil uu kala soo kulmay iyadoo ciidamo fara badan gacanta looga dhigay kuwo laga dilay kuwo kalena kenya ay u galeen waxaa kaloo jirta in hogaamiyaha kooxda riddada uu magaalada muqdisho ka wado dhulbab xooggan iyadoo dhammaan dadkii shacabka ahaa laga guurinayo dhulkii ay deganaayeen muddo soddon sano ka hor taasoo ay jirto ganacsato lacag la taagan oo laga iibinayo dhulkaasi iyadoo halka kalena dhul badanoo horey looga barakiciyey dadku aanay wax kale lagu qaban weli mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay qudaadda maxkamadaha ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada dowladan oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay waxaa loo qabtay dhammaan qudaadda iyo kaatimiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxayna dowladan socotay muddo isbuuc ah iyadoo lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah munaasabadii dowladda lagu soo xirayay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo nabadoonno iyo martisharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh fuwaad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culummadii dowladda lagu casuumay isagoona saddex qodob oo dardaaran ah u jeediyey qudaadii dowladda loo soo xiray oo adiga waxaa laga rabaa marka hore naftiisa taqwada ilaahay inuu ku dadaalo inuu cibaado ilaahay badiyo si allah subxaanahu wa tacaala markii uu xukunka u fadhiisto towfiiqda uu waafajiyo midda labaadi waxa aan xukminayno waa inay noqdaan shay shareecada ilaahay waafaqsan oo nafta iyo hawadeeda iyo shaydaan iyo aan allah ka magan galno xukun kasto aan ku dadaalno sidii allah rabay oo cadliga ahaa inuu u dhaco midda saddexaad qudaaddu waxaa laga rabaa in ay cilmiga sharciga sii badsadaan ay sii kordhistaan qaar ka mid a qudaadda ardayda ah ee dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey dowladda ay qaateen iyagoona ka codsada wilaayada islaamiga ee baay iyo guud ahaan xarakada shabaabul mujaahidiin inay u soo celceliyaan dowlaadka noocan oo kale ah Een, may ka mid haynay ardayda oo marna duruusta inta ka qaadatay duruusta inta ka qaadanay may baa ka mid haytay alasmaa walaxkaam fi liimaani cinda ahli sunnati walfiraq idaala Ee, may kale nin weheliyey risaalo markaas ee bayna yaday lxukmi risaalatan ila alqudaad leeraw oo kaleeto duruusta una qaadanay may baa ka mid haytay tasxiixu alfaatihati min alqur'aani alkariim maca arkaani tajwiid wa arkaani aladaa Ee, may kale dheera fanu tacaamul maca annaas may kale ka mid ah taarikhu ljihaad fi lislaam albuxuuth fi masaa'il alfiqhiya walaa una qaadani oo la sheegaya ka mid ahay Ee, may markan ee, ka daro lahaayayha ee walaalaha ee walaayada ee arintuntan ee ha qaaban qaabiyeen na suubiyan ilaahay ajar badan ku siya ini mar lamaad i mar saddexaad may ka odsada lahaytan oo kale hanagan si ee, annagata miro dhalshe muslimiinta anka nacfiya ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona sidoo kale dardaaran dhexalgalla u jeediyey qudaadii iyo kaatibiintii dowladda loo soo xiray baylaseen kufaday akhyaaray ani dadka muslimiinta ah maxaakiimta kooyayaan ani lan nuglaada lan dabacansanaada lan naxariis hoobaada xaqa ka socota dabacansanaanta iyo nuglaanta la sheego tanya awo sidoo fadayaan ani lan arama ah sada xaqa ee sawaabka ee ilaahay kitaabshii eyi hoobaada unku unku laaxan hadal hungna an arna ka dhawowna an arna ilaa walaagay xaqa aho diinti ilaahay amaaya إن شاء الله تعالى رفقه إلينك كاسه يعني اللي كدد على حدي الله قدر سبحانه وتعالى dowradan ayaa qayb ka ah dowraha sharci ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo loo qabanayay makaatibta kala duwan ee wilaayada islamarkaana lagu qaadanayay duruus sharci ah ugu dambeyntiina munaasabad lagu sagoontinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada wabxe ee wilaayada islaamiga ee galgaduud mar kale warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad ay ku qalinjabinaysay mid ka mid ah dufcooyinka wax ka barta macadka qurduba taasoo ka dhacday degmada wabixo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xafladda oo ay ku qalinbadaninaysay dufcadii sideed tobanaad ahna dufcadii koobaad ee ka qalinjabisay faraca macadka qurduba ee degmada wabixo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada culimo waxgarad waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda macadka qurduba xaruntiisa wabaxa ayaa munaasabadda ka sameeyey bandhiga cilmiyeed heerkiisu sarreeyey وأسند الأبيات فصل سادسي يا سادس الغيار والثناء طلابنا من أفضل الطلاب ذو العلم والبدوء والأخلاق طلابنا الإنتاج بالمعاهد يا معهدي يا أكرم المعاهد وقد أخص به السنة العظيم محدنا غرضوبة الفلاح أيها الضلبة الشرفاء والمجتهدون السعداء ولا سيما المتخرجين أوصيكم بالتقوى والتعليم ألا إن العلم في الصغر كالنقش على الحجر العلم في الكبر كالكتابة على سطح الماء أين المتخرجون خاصة انتبهوا واحرصوا الدينية والشرعية واستثمروا جهدكم استثمارا عيانا العلم كالضير إن حبسته يبقى وإن تركته ضير فعليكم بالكتابة واللغة العربية
Can you tell me this war English?
Yes, peace of Allah be upon you, you and you. Are you good?
Peace of Allah upon you too.
Are you good student?
What's your nationality, please?
I am Somali.
Where were you born?
I was born in Wabha.
When were you born?
I was born 2007.
What do you learn?
I learn many subjects.
In school do you learn?
In Cordoba school.
Good born.
Good bye too.
intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda macadka qurduba wax ka barta
dhallinyarada iyo owlaadeenna diinka ilaahay baratayow inta qalin jebisayow intaad barateen ilaahay ha idiin barakeeyo inta idiin dhimanna ilaahay ha idiin suurtogeliyo inta soo daba joogtow adinkuna kuwii heerkaas gaana allah idinka dhigo waalideenta hooye iyo aabba'a iyo walaalaha ayaguna dagaalka wado owlaadaas garab taaganna ilaahay kor ha idinka dhigo inti diinta ilaahay ku kulanta inta ayada barata inta ilaahay ayada janna ku siiya intii ku dadaasha intii u jahaada intii dheebtooda ee dhiigooda dhawaqooda ku bixisana inta ugu sarraysa ilaahay ha nagu daro aamiin ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ah isagoo la dardaarmay ardayda ka qalinjabinaysa macadka qurduba faraciisa degmada webxo waxaan kula dardaarmaa marka ardada horta marka ugu horraysa adiku waxbaad soo barateene inaad waalidkiin ka dhistaan wax idinsoo baray asaasiyaadka ardadaas waxaan kula dardaarmaa waxaad ku soo barbaarteen waxbarashada cilmigaad ku soo barbaarteen ilmo waxbara dad waaweyn waxbara dugsi qabta cilmi dhegaysta masaajidta xaadira waxbarta saas shaqadiinnu halkiisa ha ahaato macadka qurduba ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka kaasoo ay wax ku bartaan kumnaan arday ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu